أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaani araxiim waa can oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ka warbixisay dagaaladii lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada afgooye waxaad dhegaysan doontaan waraysi uu bixiyey sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan maxaynu ka ognahay damacyada guracan ee saddex geesoodka ah ee maraykanka yuhuudda iyo etoobiya ay ka leeyihiin xeebaha waqooyi ee soomaaliya oo muddooyinkan dambe si weyn isu soo tarayay iyo halisaha ku gedaaman dhaqdhaqaaqyadaasi warbixin ku aadan ayaad dhegaysan doontaan munaasabad dowro loogu soo xirayey arday wax ka dhigta iskuulaadka iyo jaamicadaha ku yaal magaalooyinka ay cadowga xoogga ku haystaan oo ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool waxaad maqli doontaan kelimaadka laga jeediyey xafladdaasi ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa aan ku bilowno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa uu kaga warbixiyey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamo huwan ah oo isugu jiray saliibiyiinta yugandha iyo murtadiinta ku dhex marayey duleedka degmada afgooye bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay idaacadda alfurqaan jazaakum allahu khayran waa tahay waxaad wax inooga sheegtaa ama wax ma inooga sheegi kartaa dagaaladii waayahan ka dhacayay duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jazaaka allahu khayran dagaalada ka dhacayay maalmahan deegaanada afgooye iyo hareeraheeda maalmahanba way socdeen wayna soo lalaabanayeen cadowga ilaahi subxaana watacaala markii laga saaray deegaanadaasi laga xoreeyey gacanta mujaahidiinta ee soo gashay ayay waxay rabeen inay isku dayaan inay mugtahay amniga iyo shareecada islaamka deegaankaas lagu dhaqayo inay calqaladeeyaan duulaan ayay kusoo qaadeen haddee insha allahu tacaala dagaalo badan ayaa ka dhacay deegaankaasi cadowgana khasaa'ir fara badan ayaa ku gaaray meelo badanoo ka dhacay oo cadowga lagu beegsaday waxa weyaan waan insha allahu tacala mujaahidiintani way horo fadhiyaan si mugtahay deegaankaas mugtahay shareecada islaamkana loogu dhaqi lahaa cadowgana loogu difaaca ummadda soomaaliyeed ayay waxaweyaan mujaahidiinta waxaweyaan markasta waxaweyaan ugu jiraan ilahi subxana wataala ha barakeeyo marka deegaanka dagaaladaas ayaa soo noqday oo ka dhacay cadowgana khasaa'ir fara badan loo gaarsiiyey ee maxaad inooga sheegi kartaa khasaaraha ciidamada shisheeye maalmihii lasoo dhaafay ku gaaray dagaaladii ay kala hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazaaka allahu khayran dagaalada kulley dee cadowga ilahi subxana watacaala lagu hortaagnaa cadowga khasaa'ir fara badan ayaa ka soo gaaray cadowgaas kulley waxay ka koobnaayeen gaala asal ah oo yugandheys ah oo mugta nagu soo duulay iyo kuwa u ah caratuur ah oo soomaali ah ilahi subana watacaala ku hamahadsan khasaa'ir far badan ayaa gaaray hadda inta la xusi karo waxaa ka mid ah dhaawacooda iyo dhimashadooda markii laisku daro boqol kor ayay u dhaafaysaa murtadiinta iyo yugandheyska intaba gawaari fara badanna waa laga gubay kamaa-in fara badan oo deegaankaas ka dhacayo cadowga iyagoo meelaha mugta sayda umareysa lagu beegsado khasaa'ir faraban lagu gaarsiina waa jiraan marka khasaarahaas waa maalmihii ugu dambeeyey miya waa maalmihii ugu dambeeyey dagaaladii dhacayay khasaa'irkaas ku gaaray gaar ahaan labadii maalmood haddii ugu dambeysay dagaalada dhacayay ilaa iyo boqol koray u dhaafayaan dhaawacooda iyo dhimashadooda ee ku gaaray cadowga ilahi subana wataala ku mahadsan gaadiid fara badan oo mugta shan gaari laga xusi karo oo kuwa gaashaaman ah ayaa halkaa looga gubay
waa tahay waxaa la isweydiin karaa ciidamada ugandha waayahan xeryahooda isku ilaalinayeen ee askarta dowladda federaalka duulaanada ay qaadayaan umay raacaynin muxuu yahay ujeedka ay ciidamada shisheeye ka leeyihiin duulaankan ay ku soo qaadeen goobaha lagu maamulo shareecada islaamka jasaaka allahu khayran ilaahay subxana watacaala haydan barakeeyo kolley dee waa iska caddahay gaalada waxa inagu soo duushay iyo duulaanka inagu soo qaaday waa laba ulajeedo midda ugu horeysa waxaa gaalada aan isku haynaa waa diin iyo mabda iyagana mabda ay xaqiijinayaan annagana mabda aan xaqiijinaynaa waxay inagu soo qaadeen marka deegaanadaas ugu soo duuleen mabdaooda mabda'ooda ayay xaqiijinayaan diintooda ayay wataan anigana teenaan wataan wadana aan u dagaalamaynaa marka taas waa mid midda kale haddee waa dana dhaqaale iyo mogtahay iyo noolol ayay raadinayaan cadowga ilaahi subxana watacaala dadkaas muslimiinta si ay u dhibaateyn lahaayeen hantidoodana mogtaay u boobi lahaayeen ayay duulaan u yihiin haddee jazaaka allahu khayran mujaahidiintana dee arrintaas insha allahu tacala ilahi subxana wataala ha barakeeye inay muslimiinta ka dafciyaan cadowgaas saa'ilka ah ayay mogtahay ku ballameen ilahi subxana watacaala ku mahadsan waxa weyaan maanta sugay cadowgaas mogtahay mogtahay muslimiintana ka dulqaaday ee waa tahay su-aasha la isweydiin karo waxay tahay hadda ciidamadii shisheeye iyo askartii dowladda federaalka ee isla duulayay ee duulaanka ku ahaa deegaanka beriire iyo deegaanada dhaca ee si guuduleedka afgoye halkay ku sugan yihiin xilligan jazaaka allahu khayr meelihii lagu dagaalamay mujaahidiinta ku sugan ilahi subxana watacaala ku mahadsan raaya towxiid ayaa ka babanayso shareecada islaamka ayaa ka shaqaynayso cadowgana dee insha allahu tacaala weli waa laisku hor fadhiyaa deegaankii iyagana meelihii mugtahay maalmihii ay duulaan ka soo qaadeen ayay ku laabteen mujaahidiintana insha allahu tacaala waxaweyaan tarabus iyo mogta iyo qorsho ayay ugu jiraan ilahi subxana watacaalana ha waafajiyay xaqa cadowgaasna insha allahu tacala way jabi doonaan marka waxaan caddaynayaa si buuxda inay mujaahidiinta meelihii lagu dagaalamay inay gacanta ugu jirto raaya towxiid ay ka babanayso shareecada ilahi subxana watacaala ay ka shaqaynaysa jazaka allahu khayr ugu dambeyntii gobolka shabeellada hoose oo aad mas-uul ka tahay waxaa ku nool bulsho fara badan oo ka kooban qabaa'il kala duwan maxay tahay fariintaada ku wajahan qabaa'ilkaasi iyo si guud dhambaalka aad dirayso jasaaka allahu khayr waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa si guud si gaar ah qabaa'ilka degan gobolka shabeellada hoose jazaakum allahu khayran garab istaagga aa muujiseen ilahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga aa bixinaysaan xoolihiina alla garab taagantihiin mujaahidiinta walaalihiina ah cirdigiina iyo sharafkiina difaacay ilahi subxana watacaala bedel khayr qaba alla idin siiyo sabra oo dulqaata cadowgaani idin dhibay ee deegaanada mugtahay idinku dhibay amnigiina ciriiri geliyey way bixi doonaan insha allahu tacaala wayna xoroobi doonaan deegaanada hadda ay ku harsan yihiin way ka xoroobi doonaan hadda insha allahu tacaala way bixi doonaan cadowgan waxa weyaan derisna lama aha wax naga dhexeeya ma lah waxaa naga dhexeeya keliya xabad unbaa naga dhexeysa waa cadow ilahi subana taala noo sheegay in allaha caduwun lilkaafiriina gaalada ilahi subana taala cadow yihi anagana cadowgaan ku nahay marka jazaakum allahu khayran sabra la sabartama cadowga wiilashiina waxaweyaan iyo mogtahay u hura inay diinta ilahi subana watacaala ay difaacaan idinkana waxaweyan hadaalina insha allah tacaala sabra waxaa kaloo u hambalyeyn lahaa qabaa'ilka degan ee gobolada kale si guud iyagana insha allahu tacala inay ku daydaan qabaa'ilada kale ee mogtahay garab istaaga mujaahidiinta ee mogtahay mar kastaba waxaweyan wiilashooda waxaweyan ku bixina dhiigooda ku bixinaya diinta ilahi inay difaacaan iyagana waxaweyan ku daysada waxaan u hambalyeynaya si gaar ah wilaayadka kale ilahi subana taala nasriga maanta u dhexalsiiyey sida hiiraan ilahi subana taala ha barakeeyo mujaahidiinta iyo wilaayadii si guudba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi subana tacaala waxaweyaan ku xamdiya ilahi ugu mahadnaqa nasrigaas iyo guushaas ilahi subana tacaala idin dhexalsiina ilahi ugu mahadnaqa ilahi subana tacaala ha idin sugo cadowgaasna ilahi ha isii raaciyo intaasaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayran sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamigaah ee shabeellada hoose aad baad umahadsan tahay
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta ilaa saddex qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka lafoole ee dhacaduleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaasi ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxaynu ka ognahay damacyada guracan ee saddex geesoodka ah ee maraykanka yuhuudda iyo etoobiya ay ka leeyihiin xeebaha waqooyi ee soomaaliya oo muddooyinkan dambe si weyn isu soo tarayey iyo halisaha ku gadaaman dhaqdhaqaaqyadaasi haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushayba warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka soo baxa dalka maraykanka iyo hay-ado u badan kufaarta reer galbeedka ayaa muddooyinkan dambe si isa soo taraysa u soo bandhigayey warbixinno iyo daraasado dhagaraysan oo gogol xaar u ah sidii loo kala dhantaali lahaa ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gacantana loogu gelin lahaa yuhuudda bariga dhexe iyo sidoo kale yuhuudda bariga afrika oo ah dowladda xabashada itoobiya saamaynta marinka badda cas ku yeelan karo xiriir suurtagal ah oo dhex mara sahyuuniyadda iyo somalilan waa cinwaanka maqaal lagu daabacay barnaamij diiradda saaraya bariga dhexe iyo waqooyiga afrika oo la yidhaahdo minsos kaasoo ay soo saarto atlantic council oo ah hay-ad cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay caasimadda maraykanka ee washington d c maqaalkan ayaa ugu horeyn ibafur looga dhigay goobta istaraatiijiga ah ee ay ku yaalaan gobollada waqooyi ee soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gaalraaca ah ee somalilan iyo damaca isa soo taraya ee kufaarta caalamka iyo kuwa gobolka oo yuhuudda iyo maraykankuna ay ku jiraan heshiis loogu magacdaray abraham acodis oo uu maraykanka labada kun iyo labaatankii ku walaaleeyey madaxyaweynta dalal ka mid ah dhawaaqidda carabta iyo sahyuuniyadda ayay warbaahintu tilmaamaysaa in sidoo kale somalilan ay mudnayd in heshiiskaasi ay qayb ka ahaato maadaama dhul istaraatiiji ah ay ku fadhido goobta ay somalilan ku taalo ee ku teedsan gacanka cadmeed islamarkaana u dhow marinka istaraatiijiga ah ee baawulmandeb ayaa ka dhigaysa inay ku taalo isgoyska amniga badaha adduunka ayaa lagu yidhi daraasadda ay soo saartay hay-adda atlantic council qormada waxaa lagu xusay in marinkan muhiimka ah ay maraan ku dhowaad saddex meeloodoo meel maraakiibta adduunku sidaa daraaddeedna hay-ad gaaleedani waxay isku dayaysaa inay foodsaare ama aan idhaahdo marmarsiyo u samaynayso damaca kufaarta ee deegaanadan muhiimka ah ee allaha subxaanahu wa tacaala uu ku uumay ummaddan muslimiinta ah ee soomaaliyeed ka hadalka istaraatiijiyada deegaankan kadib waxay hay-addu carbowday haliso ay sheegtay inay ku gadaaman yihiin marinkan oo ay ka mid yihiin ayay tiri burcadbadeed hubka sharci darrada ah iyo waxay ugu yeertay argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale kooxaha shiicada xuutiyiinta kuwaasoo ay ka dhawaajisay inay kiciyeen waxay ku sheegtay walaac amni oo caalamiyah daraasaddu waxay si cad u tilmaantay in yuhuudda iyo maraykanku labadooduba somalilan u tahay fursad iskaashi oo istaraatiiji ah waxayna ku talisay in labada maamul ee sahyuuniyadda iyo somalilan ay yeeshaan xiriir joogto ah iyagoo daah furaya xafiisyo xiriir oo si tartiib tartiib ah loogu hirgeliyo aqoonsi labada dhinac ah iyo xiriir diblomaasiyadeed warbixintu waxay hoos ka xariiqday in xoojinta xiriir lala yeesho somalilan uu yuhuuddu ka caawin doono in gacanta ay ku dhigto marinka badda cas iyadoo xoojinaysa joogitaankeeda xulfadeeda halka somalilan dhinaceeda iyaduna heli doonto waxay daraasaddu ku sheegtay muuqaal caalami oo weyn iyo waddo ay aqoonsi kaga hesho kufaarta caalamka daraasaddu waxay soo hadal qaaday xiriir diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi oo aan rasmi ahayn oo ay sheegtay in somalilan ay la leedahay dhowr waddan gaar ahaan maraykanka imaaraadka carabta iyo taiwan kuwaasoo dhammaantood xafiisyo wakiilnimo ku leh ayay tiri magaalada hargeysa sidoo kale etoobiya ayaa lagu xusay warbixinta oo ay sheegtay inay la macaamisho somalilan gaar ahaan dhinaca iskaashiga dhaqaalaha ee salka ku haya isticmaalka dekadda berbera oo awood u leh ayay tiri sanadkii inay qaabisho ilaa iyo shan boqol kun oo konteynar kuwaasoo lagu raro badeecadaha kala duwan ee isaga kala goosha dalalka adduunka hay-addan atlantic council ee fadhigeedu yahay maraykanka ayaa sidoo kale daraasadeeda ku xustay in maamulada sahyuuniyadda iyo somalilan ay horey u yeesheen xiriir kooban islamarkaana yuhuuddu ay somalilan u aqoonsatay dal madax bannaan taariikhdu markii ay ahayd kun sagaal boqol iyo lixdankii ka hor intii aanay la midoobin soomaaliya inteeda kale sidoo kale hay-ad maraykan ah oo la yidhaahdo middle east farm ayaa warbixin ay shalay baahisay ku sheegtay in kun sagaal boqol lixdankii markii ingiriisku ka guuray somalilan ay aqoonsadeen shanta xubnood ee waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo shan iyo labaatan waddan oo kale oo yuhuudda ay ku jirto balse maalmo kadib somalilan ay ku bedelatay inay la midowdo soomaalidii kale ee talyaanigu gumaysan jiray wixii intaasi ka dambeeyey ma uusan jirin xiriir rasmi ah balse isku dayo dhowr ah oo labada dhinac ka yimid ayay daraasadda atlantic council tilmaantay in muddooyinkii dambe uu soo ifbaxayay iyadoo ka shanqarisay in sanadkii labada kun iyo tobankii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda sahyuuniyadda uu sheegay in yuhuuddu ay diyaar u tahay inay mar kale aqoonsato somalilan halka maamulka ashaaldirarka gobollada waqooyi ee somalilan ay daraasadu xustay in isna labada kun iyo labaatankii uu meel fagaaraha kaga dhawaaqay inuu taageersan yahay soo celinta xiriir uu la yeesho yuhuudda iyo imaaraadka carabta atlantic council waxay sidoo kale sheegtay in abriil labada kun shan iyo labaatanka waraysi laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan murtad cabdiraxmaan daahir aadan uu ku muujiyey furfurnaan ku aadan caadiyeynta xiriirka sahyuuniyadda iyo somalilan isagoo sheegay inay xiriir ay la samaynayaan dal kasta oo danahooda ka dhex arkaan somalilan si ka doon soomaaliya waxay si weyn ugu guulaysatay ayay tiri warbixintu inay ka fogaato waxay ugu yeertay kooxaha xag jirka ah burcadbadeedda iyo burcadbadeedda taasoo ay ugu wacan tahay ilaalada xeebaha ee maxalliga ah oo isa soo taraysa iyo horumar iyo iskaashi badeed oo sii kordhaya daraasaddu waxay sidoo kale carbowday in warbixinadii ugu dambeeyey ee soo baxay ay tilmaamayaan in somalilan ay ka fiirsanayso sidii dhulkeeda saldhig uga siin lahayd yuhuudda si loogu aqoonsado dal madax bannaan xilli wararka qaar ay sheegayaan in yuhuuddu ay haatan saldhig sirdoon ku leedahay jasiiradda dahlag ee xeebta eritereya awoodda istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ayaa sii xoogaysan doonta ayay tiri warbixintu haddii ay saldhig ka hesho xeebaha somalilan iyadoo dhowlatusyo badeed iyo isdhaafsi isreed oo saddex geesood ah uu dhex mari doono maamulada sahyuuniyadda maraykanka iyo sidoo kale maamulka shaaldirarka ah ee somalilan galaangalka yuhuudda ee somalilan ayaa la sheegay in raalli aanay ka noqon doonin dalalka shiinaha iiraan turkiga iyo sidoo kale kooxaha shiicada ah ee xuutiyiinta sidaa daraaddeed waxay atlantic council oo kula talisay sahyuuniyadda inay si taxadir leh oo diblomaasiyadaysan u maarayso arrintaasi si looga fogaado ayay tiri korar ku yimaada xiisadaha ka aloosan gobolka mar ay daraasadda hay-ad gaaleedani soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayay xustay in xiriirka yuhuudda uu wax weyn ka tari doono caqabadaha ku horgudban dhaqaalaha somalilan haddii sahyuuniyaddu ay soo cagadhigato dekadda berbera oo ah ayay tiri marin u adeega somalilan iyo deriskeeda aan badda lahayn ee etoobiya waxaanay iskaashigaasi ku sifaysay mid xoojin kara horumarka dhaqaale iyo midka amni waxaa kale oo warbixintan dhagaraysani ay ka dhawaajisay in xiriirka yuhuudda ee marinka berbera uu abuuri karo silsilad sahay oo u dhexaysa badda cas iyo dekadaha ay sahyuuniyaddu xoogga ku haysato ee ilaad ama ashuud taasoo yuhuudda siinaysa marin ay ku gasho suuqyada afrika taageerana ugu fidin doonto saaxiibkeeda ugu weyn qaaradda afrika ee etoobiya daraasaddu waxay geesta kale hoosta ka xariiqday in jiritaanka caqabado ku horgudban aqoonsi uu helo maamulka gaaliraaca somalilan oo ay ka mid tahay siyaasadda midooda afrika oo taageersan midnimada dhuleed ee soomaaliya isagoo ka baqaya in go'itaanka somalilan uu horseed u noqdo dalal kaleo afrikaan ah oo iyaguna cagta saara dhabbahaasoo kale dalalka ka soo horjeeda qadiyadda somalilan ayay warbixintu xustay in tallaabadoodu ay u badnaan doonto cambaarayn haddii somalilan loo aqoonsado dal madax bannaan waxaanay tilmaantay in carqaladahaas laftirkeeda lagaga gudbi karo maraykanka oo meel marya dhaqdhaqaaqa haatan ka socda gudaha dalkiisa ee loogu ololeynayo ictiraafka somalilan tallaabadaas oo geesti kale dhiirigelin u noqon doonta ayay tiri yuhuudda oo u fududaan doonta inay qaado tallaabo la mid ah taasoo kale washington ayay warbixintu ku dhiirigelisay inay aqoonsato somalilan sidii morocco oo kale oo heshay ayay tiri aqoonsiga maraykanka ee madax bannaanideeda galbeedka saxraha kadib markii ayay u martay caadiyeynta xiriirka ee ay la samaysay sahaynada hay-addan fadhigeedu yahay maraykanka ee atlantic council ayaa sidoo kale talooyin siisay maamulka sahyuuniyadda si ay uga miro dhaliso damaceeda ku aadan xeebaha gobollada waqooyi soomaaliya waxaanay soo jeedisay in ugu horeyn xafiisyo wakiileed laga furo talaabiib iyo hargeysa taasoo rasmi ka dhigi karta ayay tiri wadahadalka sida dalalka kale ee xiriirka la leh somalilan in yuhuuddu mashaariic horumarineed ka fuliso gudaha somalilan gaar ahaan dhinacyada maaraynta biyaha beeraha iyo caafimaadka taasoo abuuri karta ayay tiri kalgacal iyadoo laga fogaanayo siyaasadaha aan loo baahnayn in sahyuuniyaddu ay ballaarin ku samayso dadaalada bani'aadnimo ee ay ku qaabilayso somalilan sida kuwa ay fuliyaan hay-adaha yuhuudda ee aan dawliga ahayn sida sef the jildis hert sef agile ladies hert kuwaasoo xoojin kara ayay tiri xiriirka dadka iyo sumcadda yuhuudda daraasadu waxay farta ku fiiqday in hoosu dhac ku yimaada xasuuqa ee yuhuudda ku hayso muslimiinta reer falastiin uu sidoo kale fududayn karo horumar diblomaasiyadeed maadaama madaxda ridada somalilan u sahlanaan doonto in sharaxaad ay ka bixin karaan xiriirka sahyuuniyadda iyagoo aan cabsi ka qabin jawaab celin kaga imaanaysa gudaha ama xiisad ka kacda gobolka hay-addan ameerikaanka ah waxay fartay sahyuuniyadda inay samayso iskaashi dhinacyo badan leh oo ay la yeelato xulafadeeda samaysana dhowlatusyo badeed oo wadajir ah iyo roondooyin ka dhan ah burcadbadeedda oo qayb ay ka yihiin ilaalada xeebaha somalilan ciidanka yuhuudda iyo ciidanka maraykanka howlgalkaasi wadajirka ah ayaa kobcin kara ayay tiri iskaashi afargeesood ah oo dhex mara sahyuuniyadda somalilan maraykanka iyo imaaraadka carabta kaasoo la mid noqon doona ayay tiri isbahaysiga isusu ee ay ku wada jiraan dalalka hindiya yuhuudda imaaraadka carabta iyo maraykanka geesta kale warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka howlgala gudaha maraykanka una janjeera midigta fog sida ameerikan tyner iyo ameerikan greednes ayaa muddooyinkan u dambeeyey soo bandhigayay maqaalo donald trump ku dhiirigelinaya sidii uu aqoonsi u siin lahaa maamulka dabadhilafka ah ee somalilan maalmo ka horreeyay ahayd markii qaar ka mid ah warbaahintaasi ay si cad oon gabasho lahayn ugu jeediyeen madaxweynaha maraykanka inuu aqoonsado somalilan taas oo ay sheegeen in isaga laftirkiisa ay u noqon karto fursad uu kaga hortago waxay ugu yeereen barucadbadeeda iyo islaamiyiinta xag jirka ah donald trump ayay warbixintani sidoo kale u soo jeedisay inuu ku dhiirado fulinta tallaabadan islamarkaan uu horseed ka noqdo aqoonsiga somalilan taas oo ay ku sifeeyeen mid faa'iidooyin badan ugu fadhida maraykanka badbaadana u noqon doonta ayay yidhaahdeen wiilal badan oo ameerikaan ah oo ku le-enaya dagaallo macnidara ah damaca yuhuudda iyo maraykanka ayaa dhinaca kale xoojinaya damaca etoobiya oo iyada laftirkeeduna bilowga labada kun afar labaatankii heshiis xaaraan ah oo ay doonayso inay ku xayuubsato xeebaha soomaaliyeed la gashay madaxii hore ee maamulka la baxay somalilan murtad muuse bixi axmed iyadoo haatana diyaarsatay ciidan badeed isku soo wada duubo ujeedka dhabta ee ay daaran yihiin damacyadan gurcan ayaa salka ku haya cadaawada gaamurtay ee gaalada inoo hayso sida uu allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inoogu sheegay waxaana hubaal ah oo sida cadceedda oo kale u muuqata in ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed lala damacsan yahay si ka daran sida ay haatan ku sugan yihiin ummadda muslimiinta ah ee reer falastiin waana tusaale nool oo ku qoran far waaweyn aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada bakool maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowro u qabtay ilaa lixdan arday oo ka mid ah ardayda wax ka dhigta iskuulaadka iyo jaamicadaha ku yaal qaar ka mid ah magaalooyinka uu cadowgu xoogga ku haysto waxaana xafladda gebagabada dowrada laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a culimmada wilaayada islaamiga bakool ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan sugnaati miiweelay dad muslimiin ah jazaakum allahu khayr ikhwa kelimadii kolba maylay ku saabsantaa mowduuc yar isgaaban oo ka kooban muxaadaraad badan horbahan qaadateen waana badan horehan qaadateen ununtiilaysii ta'kiidiyaan ilaahay subxaanahu watacaalaa maynin tilmaamay fii kitaabihi alcasiis kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ku magacaaway kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun layh kitaabahasin dejiini waanana eed an barakaysan kheeroo dhanna laka dhahlaw kheer dhan ma jir ilaa kitaabkana laka dhahle qofkana may raadiyey adduunya aakharaba kheer ma raadiya adduunya aakhare kitaabkana laka dhahale waad adduunya fadaas kitaabkana ka helaas oo aakhare fadaasan kitaabkana ka helaas ilaahay tilmaamahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun maylanka talagalay liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab inay aayaadka qur'aaniga oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ninka dhex sheegay horta in la tadabburo macnaashay la barada kadibna haddana laka tafakuro aayaddan may amarahayd aayaddan may oreebahayd gebagabada aayaddan dheegahayd tama ilaahay gebagabeeyey waliyatadakara ulul albaabi qof kastaa dacla aqlimilihi hebel aqlimilihi hoblaar mal ogol maa aqlanlaanwo dadka ilaahay la hadlaay mayb waa ulul albaab waa inay ka hanuunsaman maanaa kawaana qaadadan dadka ulul albaabka ee caqliga leh ma ilaahay subxaana wataala weydiisadaanuuna ilaahay noo weela dadka ulul albaabka ah idan marka kitaabka ilaahay subxana wataala mayninka tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maysinka sugunaliyaa dayasho wanaagsan uswatun xasana aayad qur-aanmaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa ka daydaasan dayashadaasan ka daydaasanna dayasho wanaagsanaa siinka sugunto mayla ka heleen ayna dadkaas ayu dadkiiba aakhara maalinta qiyaama ka cabsadaayaan dhibaatada jirta walwalka qaban dadkaasiya macnaha nabiga alayhi salaatu wasalaam dayasho wanaagsan aan ku sugan ilaahay subxana wataala leeyahay taasaa kelmadaha ku gabeeye jazaakum allahu khayr intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mudiirka dowladda dowrada lerow dowra sheekh nuur macali cabdiraxmaan oo shicaar jina eye laa takun dayfan can diinika dowradan waa dowradii afaraad ama dufcadii afaraad oo lagobodow laku gobodow gobolka bakool gaar ahaan degmada tiyeglow maqarka wilaayada ardada ha ka qayb galli cadad yo weliba waa lixdun arday oo shal kooyeen magaalada muqdisho baydhabo beledweyne iyo xudur waa magaalooyinka muxtalka ah cadowga gacantanka jar waa ardadii walkabaradaasi magaalooyinkaas waa nandhaladen magaalada tiyeglow marka la arigi muhiimadda lata dowrada iyo faa'iidadiiyo lata buraaruga dhallinyarada iyo kasuubiyaas marka la aragi yamay baa insha allahu tacaala dalabka nagaday ini sanad walba longobada marbiyo kooyano fasaxagiyo galanka iyo oliinku faa'iidaysadaan marka fursadda fasaxagee ardadana yo aan faa'iidaysadaan marka waxyaabaha ardadan lakula hadali oo culummada iyo macallimiintii kula hadaleen mayba ku mid ahaa mawaadda ilaa iyo todoba maadda ilaa iyo todoba maadiya qaadadan maadada koowaad may bahatay qur-aanka akhrintiis iyo faa'iidadiis iyo yalla ku sahaay maadada lamaad may bahatay xaqu nabiyi cala alumma xaqa nabaga kilay ummadda yalla ku hadali qodobka saddexaad ama maadada saddexaad may bahatay man naxnu wamaadaa nuriid una ayeen horta waana may fadaan ina lisfaham una ayena waana mayn baagna fadaan hadafkaana mayey maadada afaraad may bahaytay ghaswul fikri duulaan maskaxeed maadaama jiil haddaa baawiyo eeyin magaalooyinkiiyo walkubarada ayagna gaala haysata ghaswul fikriga meelo eedan ku socda marka duulaan maskaxeed marka duulaan maskaxeedkaas yaa ku mid ahay may kale ku mid ahayay dowru shabaab dhallinyarada doorkiiyo kaleyin diinta iyo mustaqbaliyan doorkiiyo kaleyin may kale ku mid ahayay maadada shanaad ninhaytay tadwiiru daati is-horumarin ini qofka isdhis diiniyan inisdhis maadiyanna inisdhis oo walba lakashiba haye haye hayeen arnee aqlijay walkashalbasas meel xaqa jara raadi meeli baadilka ka jaron ku leexda nabagii asxaabtiis jidsee ha maren aniina jidsee iyo habon inyana mara inyada marka isdhistoo wal isbarto waan is hormarin kanka dambooye may bahaayey qodobkanka dambooye muqaaranatu bayna abnaa'i lmuslimiin iyo abnaa'i lkufaar may la isbarbardhikaayey owlaadda muslimiinta iyo owlaadda gaalada marka insha allahu tacaala todobadaas maadiya meelila ka qaadaday hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid a ardayda dowladda loo soo xiray ayaa markooda mikrofoonka lagu soo dhoweeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waransi salaam salaanta islaanka singa salaam salaanka dib horta dowladda doogunan in socota maalmo un inturooni fasaawanta qaadadaan maaja ma dheray sheekh nuur macalin cabdiraxmaan kitaabad badanna bari kitaabadana bari may kuma tahay xaqu nabiyi cala alumma من نحن وما نريد غزو الفكر دور الشباب مقارمة بين أبناء المسلمين وأبناء الكفار تطوير الذات انت أصلا يعني نبري أديه هو عن كفار ظن وأن فسيفا فاي ورد دور ذا ما يكفاي إني وحي على بدن انت هذا انت نقول إن لما أفكرني وشيء وشيء بدن لكن انت نبري كتابة نبري ليه يعني نيس جري سازدرتيه horta isbedel badan rajayn aan ahaanta iyo ardayda kale oon kuliyantii lagawaanka aale isbedelkuunu faa'idna ma haytay yani farqigan dhahay lamada dhin ma ogaana ini farqi eedmigan dhahay lamadaas dhin yani se oo yani kitaabada badan iyo bari bisla kuusaamal qazul fikri jaro kor yani muhiim taas waa marka unigisaan marka inturoogna farqinin dhahay taas dartiyee yani mar gaar milku yaagu fayn maskaxaanin bedel يعني ساس درتي يعني هب عشرة من نسي غسل الفكر يعني دولان مسكحات ولان كهيب ولان كون أو بدن على سجالة ما دولان مسكحات سيتي ساس درتي مقارنة بين أبناء المسلمين وأبناء الكفار يعني ما يقال راسي يعني فرق عن ده يعني أبناء المسلمين وأبناء الكفار يعني فرق إيه دمين عن ده سيسين بس شرح أو شرحات بعنا نوصي وضبط كلام قاعد إنما هي دور الشباب معنا أن يرد دور ذي كلين يعني دينته مسكلا يعني دينته ولا قاعد جرا ani ahaantay horta dowladan tan qodob ee lagu warami tan qodob ee lagu marami kulley meelan arday kale oksidan beit assalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakaatu
دورة الشيخ نور معلم عبد الرحمن بركة دورة شعار شويبا نهايته لا تكن ضيفا عن دينك دين تتيذا مرتنك هاتوي يهايتي وحيابا دورة نكبرني ويبا هايتي موادوينك نكبرني حق النبي على الأمة nabi sal allahu alay slam xaquusa kalaha ummadda walyun ilaahi subxaana wa tacaala uu nabi sal slam dhahal ahaan ninku tabi inuuna ka dhagana sunnadiisu sa yaada atleuna ka qaadan wanulunku bedel tan kale way bahaytay man naxnu wamaada nuriidu una ay ana walanu fadaanana ma eta markii dib annagana aqraadii oo ujeedooyinka dib annagana way baha ku hadalnayhee gaayada iyo hadafka ku hadalnay markii una gaayada una galna wayba nahneeraya in ilaahay subxaanahu wa tacaala la raaligeliyo iyadoo la xaqiijiyo kelimadiis towxiidka laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah hadafadan oo una qaadani wayba kuma tahaytay in la ooga diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkankan laka ooga in duulaanada yahuudda iyo kirishtanka lasku riy iyo in la dhisa bulsho muslim ah oo ishaysad tan qodobka shanaad oo waxyaabana xukuumadda tawayba xukuumadda ahdaafta in waxyaaba ilaahay subxaana wa tacaala dadka waajib waalay la noolay oo waan laku tabay haddii nimankan sada jihaadka iyo in lana diyaar garow tan kale wayb waa in ummaddo la mideeyay oo muslimka ah iyo walka mideeyaw kelimad ilaahay subxaana wa tacaala laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah in maleeray la ilaaliyo waxyaabaha yani farawaadkii muslimiinta lahaayeen in la ilaaliyo kuma tahayti aqraadkas يهايتي وحيابا ونخبرني وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كديب دورد أولا مغبتي الشيخ نور مع عبد الرحمن ماني صوتي نورمالا سؤال بدن أو من كان كجوري وين شرحي إذا كفايدني كلي أن ما آمن سناء في أغلى الله nin walbadan ku faa'idi may kale ku faa'idnay duulaan oo maskaxeed oo gaaladahan iyo qaadi oos muslimiinta un ku faa'idaysadaan ido badan iyo injoobyo badanna adeegsadeen geegsaferan ingishaay maasha allah iyo dhiyadan kama hadgeliyaan dowladuna ma aaminsanaa inay dowriyaalkii kale oo mantaa ku qayb galnay ee walbadan ku kufay lahayti oo nina eed eedan ku faa'idnay
ugu dambayn waxaa dowlada soo xiray sheekh cismaan abucabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle islaamnimada qaaligeena waafajiyey nicam fara badan oo lahan koobo korna allah subxaanahu wa tacaala nasiiy wa in tacaduu nicmat allahi laa tuxsuhaa wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina nicmooyinka ilaahay haanonoma muuqdan haanona qarsanyin antaba ilaahay aan ka mahadnagaan بعد حمد الله سبحانه وتعالى أولا ما يبلنا طلبة العلم وشال كوين ميلها أماكنتا قالت هو قلوك هايسة تون لنا سدمان بيدو قدر أمر ما يوها بلدوين يوم ميلها كلابة ولا لا كشال كوي سكولات جامعة ذا ميلك يالا لكداين سندوكسيات كيف صحينا قلان أولايد مرتان هاين ويبلنا مرحبا بكم ودو هذا eedeedaan ka faraxsagna ngoortinga surugna jazaakum allahu khayra jazaa gacmo furun hasiin ka dhawaayana jazaakum allahu khayran maadaama deegaankii ha booqoteen fasaxa qaadateen kole insha allahu in lis wareysado hogalis tawjiidiyo iyo hadafka haay dowladu marka may waasado walaalaba sheegan maylanka magac daray sheekh nuur maal cabdiraxmaan raximahullah sheekha qiimaha badnaayay oo qaaliga haay sheekh maaragtay jaamacada iyo meelo badan ka maryahaay oo jaamici ah علومت شرعية مارت تخصص إيهاي قارهان علم القراءات يا حديث يا تفسير يا يا إيد ما يا علوم القرآن يا علوم تحديث يا أنت بدن تخصص إيهاي دورد أصبر شعار جمعي بهايهن دين تمرتون كنا قطوي دين تمانا لان مرتكو أمل لان كاست مسلمة دين تسوسيلا إلى ليه وقفداس kadhagama waqfadaas barashiinku baahanta marka diinta martanku nagatoy lang martalin ayim lah shacaarka kolay saas ahaa jazaakum allahu khayran dufcuduna may ahaa dufcudii afraad waay sidijaar hadda ka hore waa laha gobodi sanadkiiba hal mara la gobodaay arday badan ku faa'iidaysadaayeen ahdaafta dowladun lon gobodaay may haytahen kow walaalaha maadaama ku kooyan meel cadow haysada oo munkaraad iyo fisq iyo bilaayo badan iyo bee kaliyata bee cusubna kooyan oo bee islaami ah sharaa islaamla ka maamulow iyo kooyan bal kolle insha allahu in towjiihaad la siiyo war hadda la geebsada intaasaa haytay jazaakum allahu khayran towjiihaadna la siiyo ahdaafta marka may ahaa dowladaas lan qobdaay taasaa haytiyo nafto diintiyo in wallanku sheego marka mayl warhaayla ka buraarujiyo jazaakum allahu khayra jazaa walaalayaal sadiisan ogsantiin dad muslimiin awana ilaahi subxaana wa tacaala nabiyllaahi maxamed hanindiri kitaab qur'aan ana ilaa qiyaami saaca jiro jaraw oo yaala baaqi ah oo la akhri doono waana laka dhagami doono yaa ilaahay hanin deji ummadda muslimka ana may wahaa meel ka siiya caalamka ku roogda halshe may baka jara kitaabkaas walbadan alha sahmi dimuqraadiyada alha sahmi qabyaalada alha sahmi may laha sahmiyayhin walaa raw may laha jara cilmaaniyad may laha sahmiyay ishtiraakiyo walbadan hanti wadaag waxyaabahaas dhan may waa walaka fashilmi guul malka dira قول مالك ديرو ما يقولون كديرنا ولله رالك يما نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركي إلهي هدري عالم كما يبقى جاره مجد عالم كله مجد هذا بالداي ظلمات بعضها فوق بعض مجد إسد صارا قال نما عدالة در جور يوم يوا ظلمي والبدن أكو جاري معنا أتقدم حدث ولا حرج نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم شريس الهدري ما إن الهدري عالم كله الهدري عالم كله يلا هندري إن وس بدباديو مقدوق خسارة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إسلامنا من وسان صار نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قاب مركون وس دكما وهم مقدوق خسارة أنت وسنا على جزيرة العرب يا نبي الله محمد هراي مدوق قابم وما إلى رأي تمسير قدانتيه oo adow markaasaasi ku horay umad badan ilaahay sababan ku yeelay islaamnimada galaan marka wasiilada kaliya ee wasiilatu tagyiir ama wasaa'ilu tagyiir oo isbedel laga sheeno kor ilaanuun geeka may ka dhajarna mugdiyo dimuqraadiyad ilmaaniyad shiico bilaayo caalamka marka may buuhaan lankasta afkaar oo mayra hadaame yaa lagu wadado wa khaasatan waddankan oo soomaaliya dalkeena hooyo oo una lahayni may bannagaday dal dowlad ilaaliyaas aan lahayna lan waardiik aan aan lahayna wal al wali fadawna may la raay ganaas ahaan la sheenay lamba fikridisiyaan dhadaw gaalnimada cilmaaniyadda kirishtaanka war kastoo ilaahay nacyo humaan eh iyo waddanka maana aan fasahayni halka keliya use ii in may waa sharaa islaamka un angnaganan kitaabkan un ka dhagagnan halkala majara halkana maanaa waxiidka kaas waaye oo ilaahay diin shayleeyo kitaabka islaamka iyo maanaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka un hadajiya dadeege caalamkana maanaa inshaa usilaha ka maamulaay gaalada geeka may la raayee ilbaha isku helaso xadaaradii aan aragdan kolley ilbaxnimada reer galbeedka filanka saabsan marsin shidna alkilaabu albashariya nimanka ee isku helaano ee ana guraano baniaadamnimadu bana anfa awaaytay kagana awaayni guraano afku walka aamayno raashinka may la raay afranjo halalaada oo hortaa dadku kuirin suugidal suuqa la dhamarsiyo waan la gaddaw la shal gaddaw maragne ilbaxnimada reer galbeedka horta taas oo la buunbuuniyaayo qasuu fikriga iyo waxyaabaha dadka geeka may la raay la buunbuuniyo caalamka horumaray horumarka laga sheego ka wanad ay naga korna ilaahay bani aadam bani wala walqad karama bani aadam baayte walkal yo haayaan wala waa dad marka maana akhlaaqiyadki iyo wixii dhum baabay waa maana ibra marka may waa wala yoon teegayeen ma taa unan baabiyan ilaahay subhanahu wa ta'ala naray wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u hadafkii marka ma yahay uu diinta islaamka noo saaran sidii oo gaalowaan gaalown sidii oo dhagamayaan dhagan qaabkii oo labisdaan labisin qaabkii oo langaamay walangaagna shariicadan dhanba ma waxa isku tuur fana baduhu wara adhuri mun qwal taas nafaas ikhwa manafaas ee qodobka kale aan dardaarmo ma kumidaha qazul fikriga jazaakum allah khayran marka in qazul fikriga isku ilaaliyo iyo afkaarta hadaamada ee diinta burburyaas oo manaahijta waxbarashada la xaqli oo dharka maana wal barsho lahan gili manhajka dhajarta in la isku ilaaliyo jazaakum allah khayr jaza mayni ballan ah marka u dhaqanka shariicada islaamka in shileedis halka jar intaas loo golaan khayr walkala halka jar كتاب الله سبحانه وتعالى يحلق جرى ما يوالي إلهي كونكم سي أبوري مصلحة سي قرض دوري هني سعودي سديد معلومات انت هني جب جبايس انت جزاكم الله خير جزاء أرجان رح إلهي كوالا سنقول كل بالله دروك دان فائدة سدا مركم ما يوتدوير ذات نكجرت دروس قاعدة اسلسا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu